ciwaanka muxaadarada waxa weeye dhagarta cadowga muslimiinta gaar ahaan soomaaliya falyatafadal sheekh maxamed rashaad
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات اتقوا الله تعالى فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في وفيكم أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله موضوع maanta aan doonaya inaan ka hadlo walaalhuna isoo weydiisteen waxaan filayaa inuu yahay mowduuc ballaaran mowduuca la isoo weydiiyey waxa weeyaan soomaalida waaqaca siyaasadeeda iminka ay ku sugan tahay iyo burburkeeda ka hadal markaan arrintaa la ii sheegay akhii maxamuud oo ii sheegay waan la yaabay mawduuca maxaa yeelay waa qadiyadda soomaaliya o dhan jawharkeedii wey qadiyadda soomaalida ama kayska soomaalida maanta u taagan saldhiggiisa weeyaan marka qadiyadda soomaaliya saldhiggeeda jawaabteeda iyo xalligeeda iyo ka hadalkeedu hal nina inuu yani ma aha saldhiggeeda maaha kolka mawduuca aan doonaya inaan wax ka sheego waxa weeyaan inaan u kala qaado dhowr arrimood shirqoolka gaalada ay muslimiinta ay u shirqoolayaan khaasatan geeskan africa la yidhaahdo ay u shirqoolayaan oo soo bilowday muddo aada u dheer inaan ka hadlo marka kayskaasi waa lagama maarmaan shirqoolkaas ama zaraacatu almushkila ama kaydaraacatu alkayd alkaafir dida alummati alislaamiya inaan ka hadlo waa lagama maarmaan waxaan kaloo mawduuca u fiiriyey inay lagama maarmaanta in laga hadlo himaarta ama midhaha maanta jooga ee ummadda soomaaliyeed maanta ay ku dhex nooshahay ku dhex jirto inaan wax ka tilmaanaana waa lagama maarmaan waxaa lagama maarmaana inaan fiiriyo haddaad ka hadashay mushkiladda bilowgeedii iyo abuurkeedii hore midhaha maanta ay joogtana aad ka hadashid xalligu muxuu yahay waayo qofku inuu ka aamusa maahan qadiyad kays intuu ka hadlo shartiisa intuu ka hadlo inaanu haddana brobosal bixinin macquul maaha way ka soo hor jeedaan nidaamka akadeemigaah o dhan way ka soo hor jeedaan marka nidaamka akadeemigaahi wuxuu leeyahay research samee marka hore samee hybothesis wax la yidhaahdo markaad hybothesis samayso theoreticaly haddana u faramgaree markaad theoreticaly u faramgaraydo researchiga samee ee imblementi garee markaasi waxaad faramgaraysay kolkaad imblementi garaymeed resultiga soo baxay evaluation ku samee ayuu leeyahay nidaamka akademiga ah waa sidaa wey ku samee evaluation iyo assessment ku samee nidaamku sidaasuu leeyahy marka waa inaan ka hadlaa kayska soomaalida marka ugu horraysa waa inaan uga hadlaa bal frameworkigiisu waxa uu yahay inaan ka hadlo waa maxay qaacidada iyo saldhigga uu ku taagan yahay kayskan mushkiladiisa waxaan doonayaa marka waxaan soo saaray lix soddon bandi oo aan u arka anigu inay tahay mashaakilka jawharkiisa soddonkaa bandi waa soddon mawduuc oon sameeyey ilaa hadda labaatan xaba ayaan ka sameeyey toban kaleetana wuu ii dhiman yahay kolka soddon mawduuc inaan kaga hadlo muxaadaro ama laba inaan kaga hadlaahay mustaxiil caqligana waa diidaya waktiguna waa diidaya waxaan go'aansaday marka inaan kaga hadlo bandi kow bandi laba bandi saddex inaan kaga hadlo oon soo koobo haddii aan time u helana aan uga hadlo inaan uga hadlo one topic another time waxaan maanta marka soo qaadaya sida uu ku soo bilowday kaydkan zaraacada ama zaraacat mu'aamarati alkufaar sida uu ku soo bilowday ood wada ogsoon tihiin maalan waxaan marka rajaynaya on kasii afeefanaya haddii waktigu ii saamixi waaye inaan ka hadlo saddexda mawduuc oon isku xidhay hadday ii saamixi waayo waktiga ha ku dagmin hal mawduucon ka hadlay ha ku dagmin marnaba haddeeran kaaga digaya anoon bilaabin baan kaaga digaya saddexda mawduuc haddaanan ka hadlinin ee aan hal toobe ka hadlo ha ku dagmin hana qaadanin haddaad u baahatana cajaladihiisa qaar baan kusoo diray isoo weydiiso laakiin marnaba ha qaadanin haddaan kaga hadlo hal mawduuco keliya waayo researchigu daa'iman waxau leeyahay wax la yidhahdo conclusion buu leeyahay conclusionkanu midka aan doonayo weeye inaan ka hadlo qadiyadda marka ha ku dagmin haddii timku ii saamixi waayo macaarigtii soo dhex martay dadka muslimiinta ah markii ay yurub kusoo duuleen dadka muslimiinta ah iyo gaalada wejiyaal fara badan ayay lahayd laakiin maqsadkeedu ou ahaa in dadka muslimiintaa iyo diintooda la kala dhex galo hadalka markii dambeeto conclusionkaho ay qaateen oo meel walba ay uga riyaaqeen wuxuu ahaa qabashadii la qabtay meliku faransa louis taasic oo masar lagu qabtay oo uu ku xirnaa muddo madiinatu lmansuura markii dambeetana maadaama uu ahaa meligii faransa ama hogaamiyihii faransa uu ahaa ay furteen oo ay furasho ku gateen markii masar ay ka iibsadeen markii uu noqday asaga ayaa waxaa la weydiiyey waxaa la dadkii muslimiintaa gacantaad u gashay in badanna waynu la dagaalamayn maxaa tala ahood maanta bixinaysaa oo wax ku oola wuxuu yidhi hadalkii aan idin odhan lahaa waxaan idinku odhanayaa konsiiliyada gaarkaa ama istaafka gaarka ah ee siyaasadda ayaan kula hadlayaa buu yidhi wuu kula hadlay wuxuu ku yidhi haddii aynu nahay duwala oroba waanu ku jabnay buu yidhi dagaalkii silaaxa ahaa ee aan hubka isla hortaagnayn dadka muslimiinta waanu ku jabnay dagaalkii aynu isla hortaagnayn ee silaaxa ahaa waanu ku jabnay buu yidhi marka mar dambe ha kula dagaalaminina silaax caskari ah oo maxdi ah ha kula dagaalaminina silaax hub askareed oo keli ah ha kula dagaalaminina buu yidhi maxaa lagula dagaalamaa baa la yidhi waxaad kula dagaalantaan buu yidhi caqiidadooda kula dagaalama oo ah makmanu quwatihim buu yidhi dadka muslimiinta silaax bay leeyihiin hub bay leeyihiin aan la jebi karnin marnaba marka silaaxaas asagaa gacantooda iyo qalbigooda iyo maskaxdooda in laga saaro weeye buu yidhi waa maxay silaaxaasi silaax addiin walcaqiida weeye buu makaar idan waxa uu sameeyey ninkii doonaya waxa u noqday waaqicna almucaasir sheekh maxamed qutub ayaa kaga hadlay kitaabkiisa waaqicna almucaasir safxada boqol iyo sagaashan iyo lix sidaan filay waxaa marka la qariray sidaan soo socota in caqiidada iyo diinta jacaylkeeda iyo u xamaaska diinta islaamka in laga saaro lagana dhaqo maskaxda iyo quluubta dadka muslimiinta in laga dhaqo wax alla wixii wasaa'ila oo loo adeegta karo kayskaas asagaa loo adeegta karana in lagu lagula dhaqmo oo aan la dibdhiginin waa inaan kula dhaqanaa buu yidhi asaaliib fara badan ama proceduris fara badan oo lagula dhaqmayo haddii mid shaqayn waayo mid kaleta inuu shaqeeyo bimacnaa aakhar haddii hal mu'asasadihii ama hal kooxi ay ku fashilanto waa inay kooxaha kale ku najaxaan buu yidhi asagu marka caqiidada islaamka oo ah diinta islaamka qofkii u haysta markii caqiidada laga hadlo in farac laga hadlay diinta ka mida kadaabun wa alfu kadaab weeyaan diinta islaamku tusaawi alcaqiidatu alislaamiya laa ikhtisaadan ka bixi karinin caqiidada islaamka qofka muslimkaa uu leeyahay walaa jeyshka askarigahan ka bixi karinin walaa siyaasaddan ka bixi karinin walaa maamulkan ka bixi karinin walaa tacliintan ka bixi karinin walaa dhaqanka qoyskan ka bixi karinin walaa dhaqanka jinsigahan ka bixi karinin walaa hadalka caamkahan ka bixi karinin ruuxii ka saarana kadaab waa alfu kadaab weeyaan anaa idinla tahay daliilkeeda burhaanka haddaad doonaysaanna waan idin burhaaminaya waana inaan idin tusaya maadaama beentii lagu ciqaabay qofka muslimkaa runtana laga abaalmarinayo hadalka ofka ka leeyahay hadduu ku nabadgeli waayo ficiluu ku nabadgelaya o kale malan haddaanu diinta caqiidada waafaqinin abadan bandiga kale ee labaad ee ay ku talagaleen in diinta islaamka looga fogeeyo quluubta iyo maskaxda dadka muslimiinta in lagu dheeldheelo oo lagu jeesjeeso wax allaala waxa diinta islaamka wada ee wadaadada la yidhaha in lagu jeesjeeso macallimka dugsiga laga soo bilaabo lagu dabaqo ilaa iyo muftiga ummadda lagu dabaqo oo ninka wadaadkaa lagu jeesjeeso diintana lagu jeesjeeso dadkana loo tusiyo inay yihiin dad rakhiisa iyo waxaan qiimo lahayn in loo tusiyo waa midaan wada ogsoonood og tihiin wadaadka marka la yidhaahdo kelmadda ku dhegan waxa weeye wadaadku muxuu rabaa waan wada ogsoonnaa taa waxaa loo ictibaariyey oo la hala gaarsiiyo wadaadku daa'iman waa inuu ahaadaa daciif aan taag lahayn oon dhaqaalo lahayn oo aanan maamulka ku jirinin oon mas-uuliyad loo dhiibinin oo meelaha iska bunaysta bilxarfi alwaaxid waxa ay ku beereen oo la yidhi dadka lagu beeray quluubtooda iyo maskaxdooda wadaadka waa in laga fogayaa siyaasadda dhaqaalaha maamulka tacliinta tilmaamidda qaladka kulli waa inaanu shuqul ku yeelanin oo wadaadka ay noqotaa wadiifadiisa inuu masaajidka ku tukado allabarigana ka soo qayb galo wixii dhintana oo u duceeyo intaa keliyata markii mawduucaa la fiiriyo ninka gaalka la yidhaahdaahi eedda meelo badanna waa ku leeyahy kumana lahan haddaynu gadaal u fiirino diinta islaamka markii talyaaniga ingiriisku noo yimaadeen maxaynu uga dhaqmaynay isweydiiye intiinan meesha fadhidaahi gadaal isu weydiiya ingiriis iyo talyaani markay yimaadeen dalka soomaaliya ay soo galeen maxaan diinta islaamka uga dhaqmayna isweydiiye wixii aan diinta islaamka uga dhaqmayna hal xabaa kama aanay taabanin oo maxaayan waxaan uga dhaqmayna kolkaa isweydii waxaan uga dhaqmayna ilmahoo malcaamadda loogu dhigo geedka hoostiisa ma aanay taabanin waxaan uga dhaqmaynay gabadhii wiilkii isdooniyo laisku mehriyo ma aanay taabanin waxaan uga dhaqmaynay masaajidkoo salaadda lagu tukado ma aanay taaban jumcadana la tukado waxaannu uga dhaqmaynay iyadoo dadkii dhaxal dhinta maanta la duugo oo si islaamiya loo duugo may taabanin oo maxay sameeyeen waxay yidhaahdeen wixii adinku aad ku dhaqmaydeen tacliinta hadday tahay waxaad ka haysateen geedka dugsi qur'aanka inaad geedka ku hoos dhigtaan idinkama rabno annaga masaajidka salaadda ku tukataanna idinka taaba mayno annagu haweenkii wiilasha gabdhaha aad isku mehridaynaan iyo wiilashana idinka taaba mayno annagu laakiin waxaan samaysayna weliba haddaad rabtaan maxkamadda aan samaysanno farac oo meherka iyo la yidhaahdo dhaxalkaan idinka sii hayna waa siiyeen laakiin uma imaan talyaani ha soo istaaga qof kale iyadoo annagoo dabaqaynu noo yimid iyadoo tuugga gacanta la gooyo talyaani nooma imaanin iyadoo zaaniga la xado talyaanigu nooma imaanin iyadoo qaatilka la qisaaso talyaanigu nooma imaanin oo nagama qaadinin iyadoo madaaris noo dhisan yihiin talyaani nagama qaadin iyadoo baarlamaan siyaasadeed noo dhisan yahay talyaanigu nagama qaadin iyo ingiriiska toona wuxuu yidhi intaad ku dhaqmaydaan haysta laakiin arrin aadnaan shuqul ku lahayn adinku ayaan anigu samaysanaya booliisnima in la yidhahdaan samaysanaya maxkamad wax la yidhahdaan samaysanaya iskuullaan anigu furanaya wixiinii shuqlin ka taabamaya aniga wixiinii diintees oo maha shuqlinan ka taabana ma jiro qaladkaas marka waa qaladkii ay ku dhaceen dadka muslimiin tahay waayo tacliinta inay dabaqaan ee awoodda nidaamkaas la yimaadaan juhalay ka ahayeen dadkan waxa aan rabaa marka inaan ka soo qaado in alfaad qariban oo wadaadka la yidhaahdo lagu dhejiyo yani dadka diinta wada waa wixii ay talyaanigu ay ingiriisku ay qarireen markay yurub ku soo duulayeen oo diinta islaamka laga fogaynayay arrinta ayadaa by the way way ogaayeen talyaanigii ingiriisku ruuxa wadaadka la yidhaahdaa kii la dagaalamay ayaga inuu yahay way ogaayeen maxamed cabdilla xasan baa la dagaalamay maanta ma arkaysa awjaamac baa la dagaalamay sheekh xasan barsamaa la dagaalamay nin aan la dagaalamin oo wadaad wixii la dagaalamay talyaani ingiriis la dagaalamay waqooyiga koonfurba waxay ahayn wadaaday ahaayeen xataa amxaarada wixii dagaalka ku qaaday wadaaday ahaayeen waa la wada ogsoon yahay dhammaantood mid mid bay ula dagaalamay shacab suufi keligiis ula dagaalamay amxaarada asuu ka soo qaxay isagoo dil u qorantaa oo dil loo soo taagay xataa wadaadka way yaqaaneen ninka diinta la dagaal kula dagaalama oo ummadda ka xoraynaya inuu wadaadka yahay way yaqaaneen walidaalika waxay yidhahdeen wadaadka waa in geed baalalka laga rifaa oo ummadda loo tusiya inuu yahay wax raqiisoon qiimo lahayn si keligiis maanta gooni loogu faquuqo oo ummadda inteeda kale looga saaro marka ay alfaaddaa ku dhejinayaan way yaqaaneen wadaadku waxa uu yahay laakiin dadkan kaletoon aqoonin ayay u tusiyeen sidaa iyada ah waa nooca qaybta la yidhaahdo psychological worka loo yaqaano weeyaan yacni maskaxda in qofka lagala dagaalamo oo loo tusiyo picture kaleeto ama musawir kale ummadda loo tusiyo oo markaa tick out lagu sameeyo oo nafsiyan markaa mudaayaqa loogu sameeyo oo isagu isnaco qofka waa nooc ka mid a xarba nafsiyada ka mid a weeyaan waxay banneeyeen in nimanka wadaadada la yidhaahdo markaasi ay mudan yihiin maadaama ay yihiin hadday dad oo iska masaakiina oo fuqara ah oo liita maadaama ay yihiin hadday siyaasadda ka hadlaan ama dhaqaalaha ay ka hadlaan ama maamulka ay ka hadlaan waa niman soo xaran koray jawaabta ay leeyihiin waa in la laayo oo la dilo iyo in la xabiso iyo in waddanka laga eriyo ayib hadduu suculuug yowsan qiimo lahayn maxaa loo xidhaa haddownan qiimo lahayn maxaa loo dilaya haddaanu qiimo lahayn maxaa waddanka looga eryaya haddaanu qiimo lahayn inuu hadlo maxaa loogu diidaya way og yihiin ayagu laakiin dadweynaha la doonayaa in la tusiyo ummadda soomaaliyeed projector haddaan ahayn lahaa waa idin tusin lahaa ummadda soomaaliyeed saddex jar bay u samaysan tahay waa inaad fahamtaan taa ummadda soomaaliyeed saddex istaragjar wey ama saddex qaybood ama saddex daa'iro isku dhex jirta wey daa'iro la yidhaahdo ama qayb la yidhaahdo wadaadada ama dadka ahludiinka la yidhaahdo iyo daa'iro la yidhaahdo daa'iratu allaadiiniyiin la yidhaahdo oo dadka laadiiniinta xukunka soo qaba jiray ah iyo daa'iro la yidhahdo dadweynaha saddexdaa weeyaan daa'irada laadiiniga ah waxay ku dadaashaa daa'iman dadka iyo wadaadka inay kala ilaaliyaan oo mar kasta ay wadaadka u tusiyaan inuu yahay mid qarriban oo maanta ma arkaysaa lugooye ah oo in lala dagaalamo mudan haddii uu ka baxo inta lagu ogaa wadiifada lagu ogaa waa fundamentalist waa waa maanta ma arkaysa waa terrorist waa kan wey waa kan wey waxayna ayagu lahayn wey alfaadayna ayagu samaynin weeye hadallayna ayagu samaynin weeye kolka waxaa daa'iman laga siinayaa waa gaala gaala gaala gaala uhiliska qolada aan idhaahdo wey qolada gaala uhiliska ahi daa'iman alfaada ay ka soo qaateen ama kelimaadka ay gaalada ka soo qaateen yay daa'iman dadka u laqinaan oo u sheegaan marka waxay ku dadaalaan dadka iyo wadaadadu marnaba inayna isgaarinin ayaga waxa weeye wadiifadooda ama muhimadooda koowaad wadaadka iyo dadweynuhu inaana isfahmin marnaba inayna isfahmin wey waayo maalinka isfahmaan dadweynaha iyo wadaadadu maalinkaasi u dhammaatay gaala taageer way ogsoon yihiin haddaba waan ka hadli doonaa bendiga ayaga ah sida xarakaadku ayagu isu arkaan naftigooda xarakaadka iyo dadweynuhu siday isu arkaan naftigooda dadweynaha iyo dawladda dadka ah ama dabaq almusaqafa ama siday isu arkaan waan ka tilmaami doonaa gaaladuna siday u arkaan dadkan laadiiniinta iyo dadka wadaadada iyo dadweynaha intaba siday u arkaan waan ka waa lix bandi weeyaan haddii waqtigu ii saamaxa waan ka hadli doonaa haddii kaleeto ha ku dagmina iska sug gaaladu sibay u aragtaa dadweynaha soomaaliyeed gaala raaca ayagoo la socda dadweynaha soomaaliyeedna gaala raaca sibay u arkaan dadweynaha soomaaliyeed wadaadada sibay u arkaan wadaadadu dadweynaha sibay u arkaan wadaadadu laadiiniinta sibay u arkaan iyo gaala raaca kolka waa la isku dagan yahay marka in la isku dagan yahaana fahamku meeshuu ka dhalan lahaa waxaa hor taagan dadka ordaya oo aan iminka ka hadli doono insha allahu tacaala waxaa la go'aamiyey wadaadka in lagula dagaalamo ilmaha dadka uu ka dhashay in lagula dagaalamo bimacnaa aakhar wadaadada soomaaliyeed soomaali kale in lagula dagaalamo waa tabaha gaalada weeyaan waxay go'aamiyeen oo ay la yimaadeen ninka wadaadka la yidhaahdo marnaba wadiifo inaan la siinin xasaasiya oo muratab ka heli karo ama dhaqaale oo ka heli karo bal balaayada ka sii weyni waxa weeyaan balaayada ka sii weyn oo dhoobada sii sii qoynaysaa waxa weeyaan kii wadaadka kuwa badan oo wadaaddo la yidhaahdo in qulubtooda la cabsiiyo laga dhergiyey inay lagama maarmaan tahay haddii uu rabo inuu ahlu baraka noqdo oo ahlu kashfi ou noqdo oo ahlu karaamo inuu noqdo ou rabo oo hameenkii inuu riyoodo ou rabo oo dadku inay jeclaadaan ou rabo inuu faqiir ahada inay lagama maarmaan tahay wax bun ka badan iyo cambuulo inaanay wadiifadiisa noqonin waa la cabsiyey waa laga dhergiyey haddaad caawa adoo cunto fiican cuna seexatid balaayaa kugu dhacdo subax adoo baraka daran baad soo toosaysa ay ka dhaadhiciyeen waa musiiba haye dadweynihi in badan baa taa u aaminay in badan oo laadiiniintana waa siday doonayeen oy ka dhaadhiciyeen kuwaasaana wadaadadii runta ahaya marka iyaga agtooda bandiga kaleeto waxa weeyaan waan idiin sheegay bunuuda aan ka hadlayo mid walba baxsi gaarahu leeyahy in dadka loogu yeedho in la gaalaysiiyo oo la jeclaysiiyo xerada gaalaysiinta sidee baa loo gaalaysiinayaa dadkana loogu yeerayaa diinta gaalada dadka waxaa la jeclaysiinayaa dhaqanka iyo akhlaaqda iyo nolosha iyo siyaasadda iyo suluugga gaaladu ay leeyihiin si taa loo sameeyo waxaa la furay madaaris la yidhaahdo madaaris laa diiniya oo aan diinta wax shuqulahay ku leeyihiin aan la arkinin madaariskaas kolka laga furay bilaadulmuslimiin ama soomaaliya bidaad laga furay talyaaniya ingiriisiya ay kulli fureen waxay qarireen qaraarkaas lagu fuliyey soomaaliya waa midkii arol twemby wasiirulkhaarijiyihii ingiriiska markii la qabsanayay masar iyo waddamada muslimiinta ou keenay ee baarlamaanka la keenay ou yidhi dadkii muslimiinta ahaa waanu ka qaalib noqon laanahay ee sababtaan uga qaalib noqon weyne waa maxay nin baa kor u qaad wuxuu yidhi kitaabka qur'aankaa wey waxaan uga qaalib noqonay nin baa ku soo booday ra-iisul wasaaraha oo lugtow saaray wuxuu yidhi kan miya dhulkou la dhaco wuu ku caroodo oo lugtow saaray arol tuwembi oo kitaab yaroo jaamacaddana lakugu dhigi jiray qoray iyaa wuxuu ku yidhi stubid baa tow ku yidhi anoo ku resbecte garaynay oo aad tahay ra-iisul wasaarihii waddanka haddana stubid baa tahay buu yidhi qadiyaddan kayska muslimiinta markii la fiiriy kitaabka aad dhulka la dhacday waa waraaqow yidhi waxba mushkilad ma lahan buu yidhi kan lagama saari kara buu yidhi kan lagama guulaysan karo haddaan quluubta iyo maskaxda dadka muslimiinta laga saarin buu yidhi waanu ka saaraynaa buu yidhi waanu baabi'inaynaa waanu la dagaalamaynaa maya buu yidhi beentaa weeye buu yidhi weyga looga saari kara iga dhegaysa buu yidhi anaa iminka la noole waxaa looga saari karaa buu yidhi inaanu ka furno iskuullo ingiriisa inaynu xagga ka furno ruux alla ruuxii elementaryga dhammeeya inaynu siino shahaado isla markaana annagu aan shaqo siino ruuxii elementaryga ka soo baxa inaynu shahaado siino isla markaana annagu aan shaqo siino isla markaana aan berson contact berson aan ka dhigno qofka lala xiriirayo mujtamaca inaan ka dhigno ayaga kalaam saliim markii sidaa la sameeyey ee shahaadada ibtidaa'iya la siiyey ardadii ee shaqo loo qoray nimankii maanta ashar ka soo baxay ee culummada ahaa iyo kullina wax koob shaha u daadin aan la arkinin nin walba wuxuu yidhi izay alxikaaya e marka alxikaayatu waxaa la yidhi annaka maa inda maa cindaka maa cindaka shahaada ibtidaa'iya ya sayid ya be min axasilha taxasil madrasadiya daali kitaabkii qur-aankaa u dhegay qamiiskii u dhegay madrasata ibtidaa'iya u aaday adhalta iskuul buu aaday hamiinkii la galo seeraalaha midkaanu dhihi jirnay shahaada ibtidaa'iya la soo siiyey waxaa la yidhi qaado maanta ma arkaysaa talaatiin gineh qaadaa la yidhi um allah uu yidhi da dunya janna fataxat min huna da dunya fataxat min huna allah ma shuf ma xataa maa xulimtu fii cumri buu yidhi anii aakudha talaatiina gineha bishahr uma lazare talaatiina gineh say u bilaabatay qamiiskii la xooray iyo garhkii la xiiray iyo sigaarkii la cabayo diinta laysaga tuweeye halkaasi ka bilaabatay waa qadiyaddii zooba weeyaan oo uu yidhi waxaad yeeshaan haddaad rabtaan reer magaala inaad iska dhigtaan lugadheeraha qaata buu yidhi biyo gaduudkana waraaba dabageduudkana dhuuqa joornaalka iibsada haddaa akri karina furyaha nuuxnuuxiyow yidhi si lagu malaya inaad tahay reer magaal dal madaniya buu yidhi ha reer magaal saasaad ku noqonaysaan buu yidhi marka si reer magaal laydinkugu arko siddi siddi raaca buu yidhi saddex saddex isu raaca siddi siddi dareera maanta ma arkaysaa baararka taga biyo gaduudka waraabuu yidhi dabageduudkan dhuuqa maanta sarwaal joornaalkaas iibsadaa haddaa akri aqoonin furyaha nuunuciyu ha lagu arka inaad taqaanid inaad tahay reer magaal inaad tahay intaa weeye buu yidhi reer magaalnimadu kalaam jamiil intaa markuu ka dhaadhiciyey waxay noqota masaarida nin allaal ninkii marka ibtidaa'iyada shahaadada ibtidaa'igaa qaatay waxay noqotay in la tawdiifiyo ninkii caalimka ahaa oo tafsiirka yaqaano xadiidka yaqaano fiqiga yaqaano tawxiidka yaqaanana la yidhaahdo maa cindaka walaa gersh taasay keenta marka insilaaq in la sameeyo oo xamla la sameeyo madaaris laadiiniya si uu qofkii guri u yeesho oo makaano u yeesho oo baabuur u yeesho oo siyaasi u noqdo oo sumcad u yeesho oo daabit u noqdo oo mutaqaf u noqdo waxaa la shimcishadiisu kor u kacdo xataa haddayse shahaada tanawiya aanu haysanin wuxuu noqda nin muxtaram ah oo maanta la yidhaahdo maanta waa waa mutacalim la yidhaahdo waxaa loo diyaariyey zaraacadii ugu horraysay in loo diyaariyo maamulka dadka iyo siyaasadda waddanka iyo ummadda taladeeda ninka shahaadada ibtidaa'igaa wata in loo diyaariyo oo aan marnaba loo diyaarinin dadka oo maanta caqliga leh ama diinta bartay marnaba inaanay ku soo gelinin qaamuuskaas inaanay marnaba lagu soo qorinin ee laga saaro mashaakilka dawladdii ugu horreeda markii la sameeyey dad juhaala baarlamaanka la iskugu keenay laakiin intii talyaaniga ingiriiska boyga u ahayd keliya weeye hal wadaad oo keliya laguma soo darinin hal nina oo kaleeto kullina waa la fiirsanaya bal ka warrama adinka adinta waa intii wada faasidka ahayd wey maxaa yeelay sidaa loo diyaariyey waxaa loogu talagalay marka in la tarbiyeeyo odayaalkan meesha la keeno kaaba qabiiladaoo la isku baryayo laha kaala baarlamaanka noo tag berigaa waxaa laga dambaysiinaya madaariskan ibtidaa'iga ah ee laadiiniga ahi inay ajiyaal fara badan diyaariyaan oo looga kaaftoomo kaaba qabiilada iyo arrimaha aan ka hadli doono looga kaaftoomo oo fara badan oo laadiiniyuhu dadka diinta kala dagaalama iyo askar diinta dadka kala dagaalanta in la diyaariyo ayuu ahaa waa zaraacada la samaynayey oo maanta askarta dubaada la dirayo rush iyo talyaani iyo lagu daldalayey iyo ingiriis loo kaxaynayey in iyo maanta borsa stuudiyada la dirayey dhammaanteed hadafkeedu wuxuu ahaa in ajiyaal fara badan oo ninka cad bedesha xagga midabka laakiin dhaqanka kala mida in la diyaariyo waxaa loola dagaalamay ninkii diiniga ahaa maadiyan iyo macnawiyan iyo siyaasiyan iyo iclaamiyan iyo iqtisaadiyan intaba waa loola dagaalamay dhinac kasta waa lagala dagaalamay waxaa laga soo qaaday duluf aanan waxbana goynin shuqulna aanan ku lahayn ku eg masaajidka inuu ku tukado loogu yeedho bunaysiga allabariga iyo haween mehriska iyo maydkooda xabaalidda loogu yeedho daadseed wax kaloo shuqulhu ku leeyahy ma laha hadday kumanaan yihiin iyo hadday hal yihiinna waa isku darajo kulligooda idul isku darajo wey wadaad ninka la yidhaahdahay dawladda iyo dadka midna shuqulkuma laha waa loo jeeda nin walbaaba wadaadka waa loo ogolay inuu dadka soo barbaryo shaxaado waxa hadda loola dagaalamayaana wadiifadii loo qayday bay diidan yihiin wey macnaheedu marka waa inaad ogaataan taa dadka inuu soo shaxaado haweenka da'weynaada inuu raadsado khudbasire ka daba raadsado meelaha uu maanta bunaysi iska cuno ahlan wasahlan hameenkiina iska xadreeya thats it thats it war waa maxay musiibadaas waxa weeye in la diro marka tacliin dad in tacliinta dibadda loogu diro nimankii la diray marka ee talyaanigu noo diray ee ingiriisku noo qaaday oo faransiisku noo qaaday maxay soo barteen tolom waxay soo barteen maanta nuclear scientistayaal miyay ku soo baxeen physics iyo chemistry iyo maanta medicine iyo miyay soo barteen may ma soo baran tembersati kama soo baranin wixii meesha tegey ten bercent kamay soo baranin physics iyo medicine iyo chemistry iyo kamay soo baranin iyo mathematics kamay soo baranin ee waxay soo barteen dhammaantood maxay boyfriend girlfriend nin walba wuxuu soo bartay boyfriend girlfriend haddii la qur haddii sida kale loo bedelana zinu soo bartay waxaa la soo bartay alkhamr waxaa la soo bartay qamaar waxaa la soo bartay filimo qariban iyo dowr cinema sida loo sameeyo iyo sariqati amwaali lumma sida maalka ummadda loo xado iyo sida maanta ma arkaysaa dadka diinta loogala dagaalamo loogana saaro oo qudwo xun loogu noqdo intaasay soo barteen in loo dunmo oo la buuxi la biiriyo safka gaalada in la biiriyo dhammaantoodna mid walba miisaalan galabta idin siinaya haddii waqtigu ii saamaxo dhammaantood nin baarlamaanka ku jiro jiro shiikh ahaa ayaa iyo nin kaleetoo waddanka mar madaxweyne ka ahaa ninkii siiradiisu fiicneed in la qarimaha aadan cabdille ayaa waxau yeelay nin walba wiilashiisii u diray scholarship u diray marka aadan cabdille ilmihiis waxay soo barteen handase iyo medicine badankoodii soo barteen waa la ogyahay minkaba ninkii kaleeto shiikha ahaa aadan cabdille marka shiikh ma ahayn asagu ilmihiisi marka waxay soo barteen cilmi maadiyaho oo lagu shaqaystay soo barteen engineers iyo medicine iyo dhakhtaris iyo waxaasay soo wada noqdeen ilaa akhirkii ugu yaraa ninkii shiikha ahaa waxuu yeelay wiilkiisii waxuu soo bartay music iyo maanta dowr cinema ayuu soo bartay maalkii dambe la qabsado ale shacale adigu shiikhaad isku magaalana waa ka yimaadeen labadooda adiga shiikh baad ahayd ninkii kaleeto aadan cabdilana nin shiikha ma ahayn wiilashiisi asaga waxay soo barteen cilmi fiican dadkii wax taray adiga wiilashaas maxay musica u soo barteen wuxuu yidhi inta fikere cabaar oo yidhi ma idiin sheega haa ilaahay qofka laba meelood iskuguma dara buu yidhi anigu aadan cabdilaan ka fiicin hoo yidhi wiilasha aadan cabdilaan wiilasheedii ka fiican yihiin intaasuu ku dhameeyey yani kharaabkii halkaasuu ku dhameeyey bis waxaa la soo bartay sida ummadda loola dagaalamo qulubtoodii waxaa laga soo buuxshay xiqdiga iyo xaasidnimada iyo la dagaalanka diinta islaamka laga soo buuxiyey nin waliba asagoo diinta islaamka nacab oon la tusi karinin oon xataa ogolan aabihii hooyada inuu la noolaado oo dad liito u arkaya ayuu imaanaya waxaad arkaysa nin jaamiciga soomaaliya oo degayo magaaladii oo aabihii hooyadii ku nool yihiin oo le keligay baan qol kiraysanaya oo qolka keligaa kiraysanaysa muxuu ahaa gabar baa keligay ii shaqaynayso oo anugu ma rabo dadka inaan guryaha la dego wixii aan sii karana waan siinaya meesha balaayo kalow soo barto kula dhuumanaya balaayo kalow soo bartay ayuu meesha kula dhuumanaya khidni buu samaystay khidnigu waxa weeye gabar gabar hoosaad buu samaystay waalkiina arkaanna waa iska ilaalinaya biyihii kululaana waa soo bartay iyo khamrigii wixii xilkaa dhan raba noloshii yurubkii uu ka yimid oo rabaa inuu ku noolaado waalidkana uu iska qariyana waa doonaya xoogaa yar laakiin ma raba inuu marnaba noloshii islaamka inuu ku noqdo ma rabo waxaa kaleetoo ka mid ahaa takhdiidka zaraacada ummadda muslimiintaa in lagu haayo ama ummadda soomaaliyeed in lagu haayo faqurnimo in lagu haayo daa'iman faqri in lagu haayo faqri mudqica in lagu haayo daa'iman oon loo ogolaanin xataa dhulkooda inay beertaan ayagu biikhtiyaarihim inaanay waxba ku samaysanin waxay ka mid ahayd qaraarkii la sameeyey si ay ugu noolaadaan daa'iman baryaha gaalada siday ugu noolaadaan daa'iman soomaalida dhulay qabteen webiyaal bay qabteen waa ogtihin kulligiin oo dhan beeraha hadday hataa iska beertaan waa ku filan tahay dhulka ay qabaan zaraaciga wax la qiyaasi kara maaha laakiin looma ogola lee leanna wasaarad kasta waxaa loo keenay la taliya la taliyahaasaan amar buuxay oo authority lagu siiyey wuxuu asaga qarriman wax kaleta inaan la samaynin waa kuwa la aadayay sittiin daahiya dhaqaalaha ummadda iyo iyo maamulkeeda la aadaya wey waxyaalihii laga dhigay waxaa ka mid ahaa ummadda in lala dagaalamo in la sameeyey shahaadaadka iyo madaariska marka la dhigayay islaamkii o dhan waxaa laga soo qaaday maada la yidhaha maadatdiin soo sidaa maaha maadatdiin baa laga soo reebay maadad la yidhaha kulligeed o dhan maadatdiin oo wax alla waxay tahay aan la aqoonin wax alla waxay tahay lama yaqaano waa kitaab yar afar baalahoo kan soo qoray xataa ina wadaad yahaana garanayn ha ahaatee haddana xaggee la sii dhigay kulligiin iskuullada soo wada marteenoo waanu ognaha dhammaantaya waxaa la dhigi jiray maadadaas diiniga la yidhaahdo xisada ugu dambayda oo ilmaha sufradda ku wada kacsantaa la dhigi jiray warmurintay am saabeentay wey xisada ugu dambayda iskuulka marka laga rawaxay xisada ugu dambayda iskuulka ayaa laga dhigaya awalan weli lama arag maadat diin oo xisada ilmuhu ay quraacda ay ka dhararsan yihiin la siiya weli lama arag ama xisada labaad laga dhigo ama tan saddexaad laga dhiga xataa lama arag aakhiru lxisa ayaa laga dhiga oo ilmaha sufrad ku wada kacsan tahay oy wada xanaaqsan yihiin laba ay u qaybsami jireen marka ilmuhu waxay u qaybsami jireen mid gidaarka ka booda oo yidhahda maadadii diinta la leeyaho gidaarka ka booda bulka yidhaahda iyo qaar dhulka lugaha ku xoga marka wadaadku uu hadlayo galaaska o dhan shaxaaf baa ka yeeraysa markuu xabad maqli waaya isagana ay wax maqli waayaan ayuu lay iridda ka baxa laguma dhaco laguma najaxo lama laisma su'aalo marka ugu dambaydana macallinku masaa'il oraalahu intiqaar weydiyo yidhaha kulligii waa wada najaxdeen iska baxa waayo waa ogyahay inay hadduu yidhaha hataa waa dhacdeen inayna waxba dana ka lahayn waa takhtiid khabiis ah intaa waxaa sii dheer waxay markii dambeeto oo ayaamihii ugu dambeeye u xuleen macallinba macallinku ka qallafsan yahay oo ka dalci qallafsan yahay ayay u xuleen maadadii naftigeedii maadadii oo makruuha waktiga laga dhigoo makruuha macallinkii dhigayo makruuha oon la jeclayn intaas isku darsata waxay noqotay balaayo balaayo la dul saaray haddaba arday kasta intiina meesha fadha hadii la weydiiyo intii kii maadada diinta ku najaxaa waa wadaad bay dhihi jireen ilmaha waa wadaad weeye waa shahiid weeye waa kan weeye saas alfaadaasaa loo isticmaali jiri waxa aan doonayaa marka inaan u imaado waxay madaariskaasi banneeyeen si akhlaaqda ummadda looga dilo ikhtilaadkiibay banneeyeen waa waddan muslin caadaadkiisii lama tixgelin dhaqankiisii lama tixgelinin diintiisi lama tixgelinin ummad ahaantiisi lama tixgelinin lama weydin xataa maratan mise maratan lama leh gabdhihii iyo wiilashiiba dhexda la isu dhigay oo wada tiinejar ah kharaab fowqa alkharaab si loogala dagaalamo xishoodka iyo karaamada iyo haybada iyo xataa qiimaynta si loogala dagaalamo ayaa gabdhihii wiilasha iscaynayaan maayo isku fasal weeyaan wax qiimaha ka soo baxaya marka ma laha waxaa loo gogol xaaray gabdhihii in laga dhigo silca ama badeeca in laga dhigo gabdhihii wiilashiiba la isku dhex daraya waxaana xasuustaa in berigii sambalolsha ninkii la odhan jiray oo ku gaardisiin jiray scola bolusian ugu gaardisiin jiray gabdhaha iyo wiilasha inta dhexda la isu dhigo in oo sarwaalo xunxun oo qurun ah loo soo geliyo oo ku dhegan in maanta ciyaalka afar iyo labaatanka saac alfaadda hadalka afkooda ka baxaya ilahay un xisaabi karo subxaana wa tacala waayo markuu sii jeestana gabar baa ka horraysa marka kalena gabar baa ka horraysa waa taqdiid xaaraan ah wey dib u jeesta markii dhan gabar baa ka horraysa hore u jeesta markii dhan gabar baa ka horraysa yacni af soomaaliga waxaa lagu yidhahdaa heetidays baa lagu yidhahdaa inaadna noqonin baa dhici karta hetideysku waxa weeye kolkii xoolaha roobka ay da'aan yaa xoogaa ari iyo dhowr orgi inta lagu daro ayaa la isla didiyaa si ay iskugu qooqaan hetidays baa la yidhahdaa marka waa hetidays waynu aragnay markii midhaheedii waxaa la sameeyey markii ugu dambaysay guryaha la yidhaha guryihii quruxda guryihii quruxda in gabadha la yidhaahdo orodoo sii soco soo soco la yidhaahdo saraakiishiina fiirsanayaan iyo mas-uuliyiintii dawladda fiirsanayaan oo maanta mid la qabo iyo mid aan la qabinba halkaas sidii gaaladii oo kaleeto lagu daawado oo markaasi la yidhaahdo taasaa sidaa u ekayd iyo taasaa sidaa u ekayd taasaa sidaa u ekayd karaamadii gabdhaha halkaa lagu dilo kuwii dhalana aanay ka hadli karinin kuwii la dhashana aanay ka hadli karin kii qabana aanu ka hadli karinin taasina ay keento guryo fara badan inay sidaa ku dumaan dad badan akhlaaqdoodii sidaas ay ku baaba'do si ay isha uga dheragsadaan faasiq kasta iyo mujrim kasta iyo laciin kasta si uu uga dhergo in laga dhigay wax isku wada furan oo isku wada fardan in laga dhigay oo layi markii dambeeto waxaad tihiin hanti wadaag baad tihiin oo ay u fahmeen wixii caqliga liitoo dhani inay xataa jirku ku jira hanti wadaagga naftiisa qadiyadda aan maanta u dan leeyahay marka xoogaa intaasi waxa weeyaan muqadamadii zaraacadii horeyto dadkii ka soo baxay marka inta aan soo sheegay odayaalkii way dhammaadeen hore oo xoogaa diinta islaamka xataa haya caamaba ha iska ahaadeen waxaa soo baxay markii damba wixii arrintaa ayadaa awaday iyo ilmihii dhallinyarada hayee arrintaa lagu barbaariyey yaa waddankii ku soo baxay sidaas dadku waxay la yaaban yihiin mooryaan baa soo baxday jirri baa soo baxay balaayaa soo baxday waxay u aabayeelayn ma lahan waxay u aabayeelaya inaanay jirnin waad u jeeda markii loo samaynayay meelaha xil kale meelaha xil kale korkii loo samaynayay waad u jeeda waxay u aaba yeeli doonaan inaanu jirnin waad arkaysa aduguba markii dambe qadiyadda aan ku darayaa asaasigaan raba inaan tafsiiliya waxa weeye takfiir wa tansiir wa tahwiid alummata asoomaaliya biakmaliha marka timaarta aan ka hadli doonaa galabtayto waa taa weeyaan ummadda soomaaliyeed in la gaalaysiiyo ama nasaare laga dhigo ama yuhuud laga dhigo oo lagu gaalaysiiyo wasiilo kasta ee suuragal ah in lagu gaalaysiiyo dhowr baa loo adeegsada kolkaa dhowrka loo adeegsada waxa weeyaan siyaasatu tajwiici alumma waxa la yidhahdo ayaa marka hore lagu dhaqaaqay min ayaami shuuciya waxyaalahan aan ka hadlayo xataa waa ka horreysay nidaamkii hanti wadaagga haya siyaad barre oo meelaha la qabqablaha waa ka horreysay siyaasatu tajwiici alumma ummadda in la baahiyo oo la ciriiriyo oo wax iloo dhan ay raalli ku noqdaan oo cizatu nafsi laga baabi'iyo oo diintooda ay quudhaan ay ka tagaan marka dambayto ayaa loo diyaariyey oo barbaraata looga dhigay preparation loogu sameeyey siyaasadda tajwiica waxaa ka mid a in loo diido beeraha inay samaystaan dhaqaalaha waddankana gacanta in loo geliyo niman damira oo aanan wax aqoona u lahayn kan aqoonta ulana loo diyaariyey siduu u xadi lahaa oo iyada dhan u dhici lahaa oo u baabi'in lahaa in loo diyaariyo gacanta camdanna gacanta loogu geliyo arrintaa qasdan yaani si rub aan gacanta loogu geliyo arrinta iyada waxaa loo dhiibay meel alle meeshii dhaqaaluhu ka soo baxayay tuug khaa'in ah oon ilaahay ka baqaynin oo aan ummadda qiimo u waxba aan rasbatiya u haynin oo wax au xadan moogay wax kaleeto dan ou kaleya aanan jirinin ayaa loo diyaariyey meel walba waxaa loo maanta loo diyaariyey oo kalayto amwaashaas in lagu xado gacan mujrimiin ah in lagu xado niman mustashaarinana loo sameeyo oo wasaarad kasta niman mustashaarina loo sameeyo ama talyaani haadeen ama ingiriis ha haadeene iyo kuwa ayaga noocooda ah oo laadiiniyiin ah oo nin walba uu yidhahdo dhaqaalihii waxaan ku xabaalay meelaan toban sano laga soo bixi karin nin wasiirahaa beri ayaa wuxuu yidhi si aad barre ama ha iga dabaqaylin ama iga dabaqaylin dhaqaalihii soomaalida waxaan ku riday meelaan labaatan sano dambe laga soo saari karin af soomaali buu ku hadlaya soomaali baa dirsatay dhaqaalahu soo bartay baa la leeyahy ummadda maanta markaas magaceedii wax ku soo bartay kolkaasu wuxuu leey dhaqaalihii ummadda waxaan ku riday meelaan labaatan sanoo dambe laga soo saari karin baan ku riday buu leey subxaana allahi alcaiim yacni waa nin loo soo diyaariyey marka horeba oo markuu qabanayo ku talagalsana oo saacad walba sidaa u dabmiraya xaggee buu marka kaa kaalmaynaya oo kaa taageeraya oo ummaddaas kor uga soo kacaysaa nin kule waxaan dhulka ku xabaalay labaatan sano meelaan laga soo bixina dhulka u geey ninka kule xaggeed geenaysaa marka dalkaasi laa xawla walaa quwata ila billah waxaa la sameeyey oo aad dhaqacdeen ood kulligin wada ogsoon tihiin ruuxa diida maalka la xadaya wadaadnimo xoogaa laga uriya ama kadib wadaad ha iska noqdo xoogaa yar wadaad iyadoon shaqaba la gey jirin ninkii xataa inta iskuullada kale wax ka soo bartaa salaadda isagoo tukaan la arko ama diidoo yidhahdo ruuxan waa tuuga wey ma soconayso in la yidhahdo kan shaqada ha laga eriyin kaarqabaha dhagaxu nagu noqday kii koray kii hoose dhagax ku noqday xajaru casru noqdo tuugada ma ogolee haddii aan runa in silsiladdu ay socoto waa in midkaan wadaadka meesha laga eriya inkaarta qaba waa in shaqada marka laga fasliya maxaa yeelay tuugadii buu ka qayb geli diiday waa wax matare waa doqon weeye qoyskiisaa nacab ilmihiisaa nacab kuwa la shaqaynaya nacab waayo waxba soo xadi maayo waxna qaadan maayo waxa aan bandiga kalayto nin walba wuxuu furtay wasiir kastaaba wuxuu furtay accounti uu ka furtay american dollar ah ayuu ka furtay dabadda waxa la wixii dhaqaalaha ummaddu ay leedahan halkaasaa transfer loogu samaynayey wasaarad kastaaba marka waa gacan maran tahay kii wasiirahu yimaadaana waa ogyaho tii hore awal sida usoo baabaashay tan dambe uu yimina wixii asaga gacanta usoo galow leeyahay wax laysku qabsaday wax laysla xisaabtama midna ma jirto waddan kulligiiso dhan sidaa ku samaysan weeye oo dhac u samaysan skyland meel la yidhaahdo virginia ku taalla ayaa galab inan soomaali ah oo meesha wax ku baranaya jaamacadda george mayson ka baxay ayaa yidhi kaalay waxbaan ku tusinayaa waxaanu nimid dhismo lixdan dabaqa ayaynu nimid oo aswaaq xidhan leh benagonka hortiisay ku taallaa marka la fiiriyo sharleton xaafad la yidhahday ku taallaa kolka waxay leedahay suuq xihan bay leedaho meesha waxaa wax ka gata oo keli ah dadka meeshaa degan kaar baa wax lagu kala gataa lacag kaash lama bixiyo kolkaasuu yidhi meeshaa galabtayto aan kutusa lama geli karo kaar lama haysan anagu ma deganini maxaa dhacay baan idhi meeshaan waxaala buu yidhi dhowr nin buu inta magacyadoo tiriyey nin walba wuxuu ku leeyahy dabaqa nin walbaan wuxuu ku leeyahy intaa nin walbaan intaasuu ku leeyahy sharikadahaasana maamulo intaasoo ninaana ku shaqaysata midda ugu yarna boqol iyo konton milyan baa laga bixiyey buu yidhi oo lagu gatay shuqadii nimanku tirinayo saraakiil dawladda ama sibil ha- sibil ha ahaadeen ama military ha ahaadeen saraakiishii dawladda wey waxa uu tirinayo magacyadooda sheegayay subxaana allahi alcadiim gaal baa ka shaqaysanaya gaal baa cunaya gaal bay ka dhisayeen dhulkiisii isagaa ku raaxaysanaya nimanku marka waa joogeen waddanka ma ahee kama dhalanin mana aha waayo ninka waddanka muwaadinka ah xataa wuxuu dhihi lahaa war xoolaha aan dhacayo si dadku uga shaqaystaan nafta waddanka aan geliyo u odhan lahaa laakiin daartii wuxuu ka dhisanayaa waddan aan waddankeena ama ingiriis ama tale wuxuu ka dhisanaya maanta spain iyo switzerlandi ama maraykan uu ka dhisanaya waxaa ka shaqaynaya nin gaal ah ku hoyan maaya xataa ma joogo yacni kan nadiifinaya iyo kan ka shaqaynaya iyo kan ka gatay iyo kan maintenance ku samaynaya kulligoodna waa wada gaala wey nimankaasuu raalli ka yahay nin muslimi hataa koobshaa inuu kacba ma ogola marka waa niman isticmaalkii ka daran oo ka dhib badan oo ka shar badan ayaa meesha gacanta u galay waxaan kaleeto aanu ogsoonnahay ummadda soomaalida ah kolkii waxaa igu soo dhacday qadiyado aad iyo aad u cajiiba jiddan tadmiidkan dhaqaalahee la baabi'inayo oo camdanka loo baabi'inayo iyo cisaabaadkan balaayadah meesha ka samaysan iyo tacliintan maanta ma arkaysaa balaayadu ku raran tahay kulligeedan waa laga dambeeya kulligeed waxa weeyaan ummaddu inay ku noolaato ummad faqiir ah oon quwad lahayn oon xeelad lahayn oon tabar lahayn oon maamul lahayn oon siyaasad lahayn oon waxbana lahayn in lagu hayo kulligood iska noqdaan wax meyd ah oo meesha iska yaalo sidii la doon hadda laga yaalo waayo qofku hadday noloshiisu ay mustaqil tahay oo tacliintiisu mustaqil ay tahay oo karaamadiisu ay joogto ma aqbali karo dulliga iyo ahaanada ma aqbali karo marka waa in la gaarsiiya heer ah gawrac geeda kama waabto oo kalayto oo qofku noloshiisa iyo marka dambeeta iyo karaamadiisa uu yidhaahdo iska noolow karaamo kale kolba ma lihid waa taa weeyaan bandi waa mid kaa weeyaan bandiga labaad ee ummadda soomaalida loo degay makrigeeda oo midhahaan maanta guranayna ka mid a waxa weeyaan in hijrada loo furay immigration in loo furay dadkiina soomaalida halkaan aan wada fadhinno waxaynu u haysannaa inuu hijradanadu bilaabatay nidaamkii siyaad barre burburidiisa agteeda iyo sanadkii ka horreeyey inay bilaabatay baanu u haysanaa soo sidaa uma haysanno inta badan waxaa laga yaabaa inaan soo galnay siddeetan iyo sagaalkii ilaa sagaalkii sagaashankii iyo wixii ka dambeeyey in la soo galay laakiin maya mawduuca research baan ku sameeyey marka waxaan ogaaday toddobaatan iyo saddexdii nin baa wuxuu qoray maqaal yani american somali somali studies center ayaa wuxuu qoray mawduuca uu ku magacaabay somali future mustaqbalka soomaaliyeed mawduuca wuxuu kaga hadlayaa sida ummaddaasi markay yurub iyo america north america soo gasho sidii wax looga qaban lahaa oo loo maamuli lahaa ayuu ka hadlayaa waana toddobaatan iyo saddexdii wey marka uu qoray marka ma aha qadiyad maanta bilaabatay ma aha nin walba annaga naga mid wuxuu isu haystaa inuu asagu tikidkiisa soo goostay sax isagaa soo goyo lacagtiisa ku soo goostay asagaa soo baxo diyaaradda soo bukungaraystay asagaa halkan yimid laakiin arrintaasi waxay ku timid waxa la yidhaahdo enforcement ayay ku timid wax lagugu qasbiyo sanka lagaa geliyo weeyaan adoo adigu aanan ogeyn see nidaamkii shuuciga ahaa naftigiisa soomaaliya la keenay wuxuu ahaa nidaamna lakugu talagalay in dadka mudaayaqaad lagu sameeyo oo ciriir badan lagu sameeyo oo shaqooyinka laga eriyo oo stabilityga laga dhumiyo oo iqraarka istiqraarka laga lumiyo oo nolosha laga lumiyo oo amniga laga lumiyo oo qof walbaa xabsi loogu garaadaayo oo qof walbaa shaqada laga eriyo oo ilmihii wuxuu siista la waayo oo kulligoodna marka dispersion wax la yidhaha lagu sameeyo fag la kala siyo la kala tuuro iyaga dhan waad ogsoon tihiin dhammaantiin waxaa ku khudbayn jireen nin wax yaqaana oo iga soo horjeeda waxaa iiga fiican mid guul wada ahoon xalif wax mala aqoonin baa iiga fiican inaan shaqaysiiyo soo takhdiid maahan taas waa takhdiid weeye laakiin annagu ma aanan ogeyn inay takhdiid tahay ma aanan ogeyn laakiin takhdiid weeye maxaa dhacay waxaa la bilaabay toddobaatannadii bay bilaabeen dadkii oo so- dawladda u shaqaynay ama mutacalimiinta ahaa intii mujrimiintaas maa intoodii kalete inay waddanka ka cararaan oo waddamada carabta mid aada iyo maanta ma arkaysaa mid meelaha afrika iska aada iyo mid baa mushtari iska gala iyo kulligood oo dhan buul baa la gelshay baad maqlaysaa ninkiioo kabtana oo haddeer cusub oo dhallinyaro ah ninkiioo maanta ma arkaysaa warwaa max balaayadan xaggee waddanka u socdaa haddii dadkii mutacalimiinta hala wada eriya xaggee aadaya waxaad arkaysaa corneyl soomaali ah ayaa aniga isbitaalkan ka shaqayn jiray eh, mustashfa alquwa alaman nin corneyl oo soomaali ah oo tababar loogu soo diray sacuudiga loogu soo diray ayaa waxuu sameeyey markuu tababarkii dhammaystay iyo wuxuu meesha ku noqon maayo markaas wuxuu qortay waa corneyl soomaaliya wey wuxuu qortay security gaar inta ii yimid buu yidhi meesha ma doonay inaan ku noqdee waxaan doonayaa security guard inaan noqdo waa markaan jaamacadda ka baxay toddobaatan iyo siddeetan iyo iyo- iyo labadii saana maxaa kugu kalifaya inaad maanta sacuudi ka noqoto adigoo eh, security guard inaad ka noqoto adoo nin corneyl ahay oo ciidan haystay oo saan wuxuu yidhi ihaanada aan waddankayga ku qabo ayaa ka shar badan inaan security ka noqdo waddanka corneyl military ah oo bokhooto ah weliba ista- tacticada raggii tacticada ah ya in corneyl bokhooto ahee uu yidhaahdo security-yaa iiga fiican inaan ka noqdo waddanka sacuudi arabia inaan waddankayga ku noqdo waxaan ka doorbidaya inaan noqdo security guard inaan noqdo waan ooyey wallaahi wax laga ooyo wey waxaa dhacday ninkii markuu ahaa saddex bilood security oon meeshii kala hadlay nimankii joogi ayaa waxaa dhacday nimankii tababarka siiyey ayagoo yaqaana ninkan ayay waxay ku arkeen isagoo security ka ah meesha xarasul waddanka intay u yimaadeen waxay yidhaahdeen annagaa ku qaadanayne ciidanka iyaga saxraaga lagu tababaro kaala training noosi ninkii markaas uu yidhi intay i yimid buu yidhi nimankii baa ila soo xireen maxaan sameeya meeqay ku siinayaan S- saddex kun oo eh, riyaal bay siinayaan ma gelaysaa baan ihi wuxuu leeyahay saddex kunaad sheegaysa hadday yidhahdaan shan boqol baan ku siinayna waan gelayaa buu yidhi wuu galay waa ninkii waddanka dhan oo ku dhaadanayay amxaara way og tahay marka maanta soomaaliya lagu soo duulo saraakiishii soomaaliya inay wada joogaan min north america ilaa is- il- meesha ilaa australia inay fafadhiyaan saraakiishoodii way og yihiin way og yihiin soomaali militarigeedii iyo kumaandooskeedii in kulligood oo dhan la ihaanaysay oo nin walba maantayto meel xil la dhigay way og yihiin amxaaradu way og tahay sidaa yani ha iska dhiginina dad cayaarayo hurda ha iska dhiginina haddaan maanta idin idhaa madaxaad ku taagantihin kulligan waa igu qoslaydaan aniga laakiin wallaahi soomaali madaxay ku taagan tahay iyo bilaahi way ogsoon yihiin saraakiishii soomaalida meesha jiraan kulligood way wada og yihiin dhammaantood damiirkooda sida loo diray og yihiin meesha la geeyey og yihiin nin walbaa maanta waddankii maxaa iga galay inuu uga tegay way og yihiin dhammaantood oo idin inaan u haynin simati inuu waddaniyo lahayn inuu maanta la baabi'iyey in la dilay in la ihaanaystay nin walba waa og yahay maantayto gaaladu waa og yahay bandigii marka muxuu sameeyey yaani shuuciyadu markay sidaan noo diyaarinaysay waxaa igu soo dhacay siddeetan iyo kowdii markaan jaamacadda dhiganayay ayaa jariidad waxaa lagu soo qoray eh, eh, washington post ayaa waxaa lagu soo qoray waxaa america ka dhacday magaalada chicago ayaa waxaa ka dhacay cisaaba min almuhandisiin koox muhandisiin oo injineerisa ayaa isu tegeen oo cilmi leh kolkaasay waxay u tageen koox kalayto oo dhaqaalo haysta laakiin aan injineer ahayn oo lacag haystay u tageen waxay yidhi niman yahan waxaan idin haynaa business ayay yidhaahdeen business adinkuna aad lacag ka helaysaan annaguna aan noolaanayno ayaan haynaa bay yidhaahdeen maxay tahay baa la yidhi waxaa la yidhi xaafado aad iyo aad u daciifa oo gobol walba xaafadaha madowga xaafadaha oo liitoo xoogaa burburku galay ayaynu galanaynaan lacag raqiisa lacagtii adinkaa haysaan annaguna waanu dhisaynaa markaasaynu sii iibinaynaa lacagtii lacag boqolaabkeeda ka badan waxa la markii la fiiriyo ninku niman wax dartaya moogta waxay yidhaahdeen waa macquul weeye laakiin waxaan gruub kalaa naga maqana yidhaahdeen gruubkii noo dhexeeya annaka iyo adinka iyo meesha noo dhexeeya ayaa naga maqan annagaa naqaana yidhaahdeen majmuucatu min azunuuj ayaanu haayargaraynahdeen dadka madmadowgahan haayargaraynahdeen waxaa la haayargareeyey koox madow ahaa la haayargareeyey waa la shaqaalaysiiyey waxaa lagu salliday xaafadiyaa lagu salliday dhac iyo sariqo iyo tuugo iyo dil iyo qahar iyo balaayo iyo wax waa la gebgediyey ilaa waa niman shaqa la soo siiyo shaqadooda laga so dhigay mesha dhan takhwiifku ridaan korontadiina waa laga jaray nimankii marka waa galeen waa cisaabo dhan wey duulanay ku qaadeen waa galeen markii dadkii nafdii u timid ayay xaafaddii ka qaxeen xaafaddii markay ka qaxeen oo meelihii ammaanka ay u qaxeen iyo intay midba raadiyeena layidhi kaale xaafadda maxaad uga guurtay war xaafadda balaayagu gashay buu yidhi waanu kaa gadaynaaha la yidhi guriga naga iibi guryihii waxaa laga siistaa lacag aad u yar yar waa inta dumiyeen ay dhiseen intay tii dhisayeena xaafad kale ku sallideen qoladii xaafaddii markay dhammaystireen ay meeshii ay ku sallideenoo kax joogta ayaa usoo qaxday meesha nal kale oo biyaha leh oo aaminka oo security kale usoo qaxeen dadkii kolka mar allaa mar tii baa laga gatay marka waa laga gatay dabcan morgage bay ku gadanayan banuug baa lacagtii siinaysa baddooda maha iyaga tii ay ka soo bixiyeen dadkay haddana ka gateen sidii oo kale markay shan state oo america ka mida ay sidii ku fuliyeen ayaa arrintii la fahmay nimankan madowgah meesha la gelinaya inay yihiin commandos nimankaana shaqaalaysiiyeen meeshana cisaabo balaaya ka dambayda arrintii baa la qabtay haddaan idin idhaha soomaaliya cisaabadaas muhandisi cisaabadaas madoob oo kaleetaa gasha haddaan idin idhaahdo waa naga beensanaysaan nimankii askarta ahaayoo meesha qabsaday iyo wax alla wixii meesha jooga waxay cisaabo nalageliyey ahaayeen si dadka loo kiciyo loo eriyo ay ahaayeen oo loo jeclaysiiyo inay haajiraan oo ay waddanka ka qaxaan waa qaxna marka badankii waxaan aadnay waddamada carabtaan aadnay mid macallin ka noqda sanca mid maanta markay sacuudiga xamaali ka noqda mid maanta ciraaq aada mid masar aada mid meel walbaa laga kala dhacay waa la qaxay waa qaxna kulliganna ardayga kii ahaa ardayda jaamacadda hataa waa ka cararo waxaa ku galay balaayo kabahooda kii tukanayay waa kabahii markii la tiriyey waa ka wada cararnay jaamacadihii sacuudiga iyo wixii baa la aaday alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin dayb waana la aqbalsiiyey inaan qaxno waddankii ka baxno oo aan nolo kala aqbalno kaas wuxuu aha stagekii koowaad buu ahaa stagekaasi marka waxaa la ogaaday waddankii waana la aqbalsiiyey inaan ka baxno oo colkii waa nagu galay waana aan cararnay laakiin meel dheer ma aanaan teginoo waddamadii muslimiinta oo diintanadii weli ku dhaqan tahay oo dadnimadanadii weli ku nooshahay ayaynu tagnay nala kagama harin arrintaa ayada ah waxaa la yidhi dadka muslimiintahay hadday waddamada carabta keliya soo galaan sidaa ku joogaan weli mushkilada ma haysato tacliinna waa ka helayn diintoodana waa xifdisantaha weli marka waddamadii carabteeda waxaa lagu qancisiiyey qof laaji ahoo soomaaliya inaanay aqbalinin lujuuis wax lujuu la yidhaha inaanay aqbalinin qaxoonti wax la yidhaha inaanay aqbalinin irdaha laga xidho dadkana ay tarxiilaan dhammaantood oo ama soomaaliya u tarxiilaan meel kale u tarxiilaan cawaa'il fara badan sacuudiga ka rar khaliijka ka rar dad badan tarxiil bah la yidhahdaa soomaalidu looga waaliyey waad wada ogsoontiin dhammaantiin siddeetanadiia waxaa loo furay marka yacni waxaan idiin sheegaya waddanka canada iyo markii la furaya yurub markii ku heshiiday in la furo qaxoontiga toddobaatan iyo lixdii bay ahayd markii la furay qaxoontiga geneva convention markii la sameeyey toddobaatan iyo lixdii ahayd toddobaatan iyo lixdii dadkii soo qaxeen waxaa ugu badnaa soomaalida ugu qax badnay jazaaka allah khayra waxaana la ka xidha marka waddamadii muslimiinta khaliijka keliyata haddii soomaalida loo furi lahaa oo la dhihi lahaa xataa qaxoonti laydin siimaya ka shaqaysta way ku filan raallina waan ku ahayn laakiin dhammaantood waana laka tarxiilay waayo hadafku ma ahayn stageka labaad inaan waddan muslim joogno ma ahayn hadafkanagu waa sidii yuhuudda lagu sameeyey oo kaleta berigii horayto in la kala faniiniyo oo dadkan soomaalidaa weli la aaminsan yahay inay yuhuud ka yimaadeen qaarkood yuhuuddu ay leeyihiin weli oo kule nin yahuuda igula murmaya aniga oo kule wallahi soomaalida saamiriyiin wey saamiriyiin baa tihiin islaamka carabtaa idin tagtay carabtaa idin xoogtay laakiin saamiriyiin baad ahaydeen afrikaanka kale waa ka duwan tihiin annagaa naqan meesha ka timaadeen ay dad badan ku qancisiiyeen xataa kalaam jamiil markiina la ka xihay waddamadii carabta marka oo la yidhi ha aqbalinina xarbana laga shido meeshii ishcaalu xarba laga sameeyey soomaaliya oo isla gubatay dhammaanteeda idin waayo la taliyaal buu leeyahay isaga naftigiisii bahalka waxba ma kala ogaa waanu qaxna marka talyaani oo xubeero ahoon kuma haysanayo sbain ilaa iyo australia iyo north america waxaa la yidhi aqbala dadka waddamadii carabtana waa lalka xihay hadafkaasi muxuu yahay marka way isweydiiya hadafkaasi waxa weeye soomaalidu waxay lahaayeen lix shay ama afar shay oo ra'iisiya oo ay dadka kale uga duwan yihiin bay lahaayeen afarta ra'iisigaa waxaa weeye dadka soomaalida waxay lahaayeen luqo keliya tahay hal luqa hay ahaayeen laakiin muxuu sameeyey luqooyin kala gedisan inuu u sameeyo talyaaniga isku dayey ingiriiska iyo u kala dayey waxau yidhi qabaa'ilka maanta marka shiikhul qabiila ha loo sameeyo maanta xagga ha laga tuuro qof walbo ninkii ugu horrey kaaba qabiil samey wuxuu ahaa ingiriis iyo talyaani oo mushaar ku siiya markaasi waxay yidhaahdeen xataa intaa keliya ma ahee adinkoo isku luqo ah kelimado laydinku garto inaad qabiilkaa tihiin laydinku garto samaysta mid ra'da dha u bedela mid dhaada weyneeya mid yareeya mid kale la yimaada mid walba waxbaa laga dhergiyo waxaa la adigu inaad qabiilkaas tahay caddee oo territoryga aad degan tahay adigu shiikhaaguna shiikhul qabiilahaagana kaaba qabiilkaanu kaa imayo waa inaad caddaydad weey maxaa yeelay luqadii luqa kala baxsan maaha oo soomaaliya kulligeeda idin ama raxan weyn ha ku hadlo ama waqooyi ha ku hadlo ama ha ka yimaado n f d ama ha ka yimaado meeshoo doona ha ka yimaado waa isku luqa kulligooda idin laakiin wuxuu yidhi dailat kala samayso waxaad yeeshaan iskala tusiya inaad tihiin kala qabiilo inaad tihiinoo meelaha aad adinku qabiiluba degan tahay wax lagu garta waa inaad samaysataan xoolaha waa inaad kala suntataan geeli sumaddii ku taalo waa inaad ogaataan hal qabiiloo meel degana geeli mid walba sumad gaara lagu dhajiyey waa waa kow dadka soomaalida waxay lahaayeen caadaad iyo taqaaliid isu isku midahay lahaayeen dhammaantooda hadday cayaarayaan cayaarahooda waa isla wada yaqaaniin hadday maanta ma arkaysaa alla baryayaan waa isku wada mid hadday aroosayaan waa isku wada mid hadday tartamayaan waa isku wada mid hadday kaftamayaan waa isku wada mid wax alla waxay samaynayaan waa isku wada mid wey waa caadaada taqaaliid inta dadku ay ku midoobaan oo dad iyo dal dad ka dhexeeya ay ku midoobaan waa ku midoobeen hadi musiiba kubra haddana waxa kaleetay ku mid noqdeen diintii islaamkay ku mid noqdeen wuxuu yidhi nin gaali say ku dhici kartaa buu yidhi dad dawlad dhanoo meel degan keligeed isku hal diinay haysataa say ku dhici kartaa waana muslim kulligeed boqol kiiba boqol nin yahuuda agula murmayo jaamacadda isla joogo impossible buu ku leeyahy an unacceptable mana aqbali karno mana dhegaysan karno say ku dhici kartaa u yidhi a pure nation hundred percent muslim si aan u aqbali karaa bu anugu tahay lacnatullahi calayk waxa weeyaan marka qadiyadda isku hal diinahay ahaayeen soomaalida markaasay haddana kulligood sunni ahaayeen markaasay kulligood shaafici ahaayeen haddanana gaani wuxuu yidhi maxay isku haystaan soo kulligiin shaafici ma tiidin oo kulligiin oo dhan ordayga tagow yidhi berinka soo qabqabtay hargeysa oo soo kulligiin shaafici ma tiidin maxay isku haystaan kulligood yani waxaa laga dhaadhaca diinta islamka waa shaaficiya laga dhaadhacasha hataa waxay tahay oo kale ma yaqaan waa dhibta marka madhab keliyata diin keliyata caadaad keliyata taqaaliid keliyata luqa keliyata waa dhibta arrinta ayada waxaa la yidhi waa inaan baabi'inaa ummadda soomaaliyeed melikulxabasha waa idinka soo dhaafan yar melikulxabasha waxaa la yidhi berigii afar iyo lixdankii yaa la yidhi xayla salaase adigoo intaa boqor soo ahaa oo ciidamadaadu intaa ay dhisan yihiin sidee bay ku dhacday dawlad xubeero ahoon waxba haysanin oo afar sano keliya ta gobonnimo haysataa inay aska inay kaa qaalib noqdaan say ku dhacday shameful baa la yidhi kolkaasuu wuxuu yidhi waxaan idin leeyahay dadka soomaalida aad leedihiin waa dad isku hal diina buu yidhi aniga dadkay isku hal diina maahan buu yidhi waana isku hal dad nationaalahoo isku hal cirqi ka yimidoo kulligood oo wada pure nation buu yidhi isku hal dadoo isguurguursada weeye ayagu buu yidhi waana dad xamaaska u haaya diintooda ayaga xamaas u haayoo jecel buu yidhi inay dhintaana raboon rabeen inay noolaadaanu yidhi marka intaas iiga qalib noqdeen buu yidhi hadalkaa dhegaysta askartaydu isku hal diina ma ahan buu yidhi isku hal nationahoo isku buyurana ma ahan buu yidhi maanta oo oo dad isguurguursa iyagu ma ahan buu yidhi diinna ma wada jecla buu yidhi ka dhaxaysa inay dhintaan askartayduna ma rabaan macnaa askarta somalida in dhimantay rabtaa buu yidhi inay noolaadaan ma rabaan ficlan berigii janaal daa'uud ku lahaa kumandooskii kismaayaanka bahalkii baydhaba ka qayb galay sheekadooda jeerahon waaye ama ha dhinteen ama guulay ii keenayaanuu yidhi sheeka damba kama raba janaal daa'uud waa la ogay macruuf kooxdii kumandooska hada gashay maanta amaan mikail andom laga horgeeyey kii uu minkiisa xaylasalaasa diray ninkii loo soo qariro yidhi saan usii socda aniga isii xaylasalaasa weydiisto yidhi aniga isii bay dhabaan ka dhacaya xamaraan qabanaya aniga isii amaan mikhailan doom wuxuu ku yidhi kooxda kumaandaska soomaaliyadu aan diray ama waa ku dhimanayaanoo way ku tegayaan ama guul bay keenayaan wax damboon ka raadinaya ma laha sahay damboon idiin soo wadana ma laha madad kaloon idiin keenayana ma laha waa idinkaas buu yidhi janar daa'uud allah yarxamu waxa weeyaan waxay ku dagaalamayeen caqiiday qabeen iyo ahl- waxay yaqaaneen maanta ma arkaysaa eh, aqsaamulcaqiida iyo ukaadita yani inayna aqoona dhici karto tawxiid rububiya iyo tawxiid uluhiya iyo tawxiid asmaa wasifaat iyo midna inayna aqoona dhici karto laakiin waxay yaqaaneen muslim aan ahay kanuna waa gaal weeye waana dhimana anugu bes saasay yaqaaneen yani xubbiga islaamka ay u qabaana wuxuu ahaa anna muslim aan ahay kanna waa gaal weeye kalaam jamiil intaasaa iiga filan ninka caamiga ahee muslimka intaasaa ku filan marka ugu horraysa xubulislaam inuu horta marka hore qabo waayo dadku mutakhasisiin kuma noqon karaan caqaa'idka kulligooda oo jirta ahlu fiqhi ma wada noqon karaan kulligood ahlu tafsiir ma wada noqon karaan kulligood ahlu xadiis ma wada noqon karaan kulligood waa inaan fahamna qadiyadda waa inaan joojiyo wey waxaan joogaa bandiga ah muraadka laga lahaa soo kicinta dadka soomaaliyeed luqadoodoo mid ahayd diintoodoo mid ahayd caadaadkoodoo mid ahayd maanta ma arkaysa ayagoo ahaa pure nation oo isdhaldhalay ayagu afartaa in la baabi'iyo ayuu ahaa hadafka koowaad walakhiir waa inaad fahamtaan taa bimacnaa aakhar maanta waxaan wada ogsoonaha dhammaantaya maa sha allah shan daqiiqan haysta wax badan baa haystaa insha allah waxaan wada ogsoonnahay maanta adinkaan idin weydiinayaa adiga iyo ilmahaagu maanta isku luqad ma tihidin isma fahmaydaan adiga iyo ilmahaagu ilmahaaga iyo ilmaha walaalkaa ee hooland joogaan isma fahmayaan ilmahaaga iyo ilmaha walaalkaa ee canada joogaan isma fahmayaan adiga iyo ilmaha kaleeto finland joogo qaraabadaada isma fahmaysaan waxaa baaba'day marka oo ay tirtireen suquman luqadii dadka ka dhexaysa midaynaysay dhammaanteed way baaba'day ogaada horta hore ha noqonina aqbiye ha noqonina luqadii dadka soomaaliyeed ka dhexaysay oo luqadoodu waa waaxidka ahayd oo talyaani ay ugu tashan jireen ay dhihi jireen aan tashanna markii la xidhiidhay ay iska soo horridaba jeesteen ay yidhahdeen aan ka cararno luqo kaleto ay aan gaalkii fahmayn ay ku hadlayeen luqadii soomaaliyeed ee dadku isku fahmayn waa baaba'day ogaada haddaba waa loogu talagalay ayagoon qaxoonti siinin oo talyaani oo oo baahi u dhimanay iyo sbain loogu furay sacuudi carabiya iyo khaliijkana looga xiray inay dadka soomaalida aadaan hadafka ugu horreeyo koowaad waxa weeye horta luqadooda hala baaba'asho hala kala tuuro australia ilaa iyo canada intuu dhexayd hala tuuro mawduuc baan ka qoray ee ku saabsan tacliinta dadka ilmaha soomaaliyeed oon oo aan ku magacaabay learning in insa- in- eh, exile ee waxbarashada ee debed ku noolaashaha ama qaxoontiga ee qofkii doonaya ereg system ha weydiiyo systemka ee e r eh, maanta ma arkaysaa eh, c educational research eh, eh, eh, eh, centerka waxa weeyaan luqadii markay baaba'day keliyata oo dukun daakun laga dhigay luqadii kolkay baaba'day oo maanta lagu kala tuuray australia ilaa iyo north america lagu kala tuuray taasi waa mid weyn marka dadka midii kulmi jirtay soomaaliyeed waa luqadaasi way baaba'deen ogaada maantay tuk ogaada dhammaantiin ogaada intiina way fahmaysaan waa dadkii soomaaliya ka soo yimid baa tiin idinkoo soomaali ah laakiin ilmaha maanta haddii la isu keeno intaanan kale ilmaha scandinavia la iskaga keeno maanta isma fahmayaane ogaada taa haddaad intiinan ilmaha aad dhasheen maanta isu keentaan oo shir u qabataan luqaad kula hadashaan garan maysaane ogaada taa taas waa mid tan labaad tii ahayd diinta waxaa laga kala tuuray waxay la mid yihiin dadka soomaaliyeed maantayto ari waraaba raadinaya waraaba ari raadinayay ama yey ari raadinaysay oo meelay ka doondoonto la'ayd oo cidlo ka heshay markii dambe siduu u bayra qabal iiga warrama haddaba ari cidlo ah ayuu raaraadinayey cidluu ka helay cid la joogta inaynu jirin buu ogaaday kolkaasuu bayraq intaanu weerarin ka hor wuu farxay nimanka kanaa'iska iyo gaaladu soomaaliyay tageen hadda ka hor waxaa ka horraysay qadiyaddan qadiyaddii gadashada ilmaha ee beljiika ka horraysay in soomaaliya intii la jooga la fuliyaa la isku dayay qadiyaddan way hirgeli weysay waddamada carabta ka qayliyey waxaa loo xiray carabtana sidaas ay ahayn doctor cabdalla cumar nasiif oo ahay mar- guddoomiyaha jaamacadda malik cabdilcasiis ayuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee ka qayliyey ee qadiyadda kashifay waa la ogsoon yahay markaynu ku qaylinay oonu tagnay waxa weeyaan carabta sidaasaa looga xiro hadda ka hor baa la kashifay qadiyaddii ninkii eh, qisiiska ahaa ee beljiikiga ahaa iyo talyaaniga labadaba sidaasaana carabta looga xiray sidaasaana loo bedelay meshinkii waxay noqotay markaa dadkii u aadi jira soomaaliya oo madaxda dawladda laaluushka siin jiray oo nin walba u dhihi jiray sentar baan furaya oo ayagu lacagtooda iyo kharajkooda ula aadi jiray oo gaal dadka kale laaluushi jiray ayagoon kumi ku bixinin waraabihii ay geliyeen dadkeed inay maanta dadkii oo ilmihii wadaa u keeneen oo ay malaysan kari waayeen xataa way malaysan kari waayeen way fahmi waayeen way malaysan kari waayeen kolkaasi waxay yidhaahdeen say ku dhici kartaa say ku dhici kartaa bay yidhaahdeen inaynu maanta ma arkaysaa eh, dadkii soomaaliyeed iyagoo ilmahoodii wada oo dhigahoodii ilmahoodii wata inay noogu soo galaan guryahanaga say ku dhici kartaa bay yidhahdeen waxaynu ku riyoonaynay eh, muddooyin dhan aan ku riyoonaynaa ilahay maanta noo xaqiijiyey bay yidhahdeen kumay harin iyagoo dadkii usoo haajireen intii hartay bay duulaan u aadeeno berigii maraykanku oo ku duulay waxa ay sameeyeen intii kiilay cuntaheeda qaadeen intoo kaleeto kitaabahay ka daba qaadeen nin qole la yidhaha maltiface oo aan ka mid a- gruubkooda aan la naqaashi jiray ayaanu iska soo raacnay aniga wadaad suuriya baabuur soo wada raacna u leeyahy maantaan wadaadada qaar u sheegi kolkaasoo wuxuu yidhi waxaan idhi waxaan ku weydiiyey aadam barsoniso maxaad waa la gartay dhakhaatiir inaad geysaan iyo cunto inaad geysaan waa la gartee bibalkaad geynaysaan muxuu ahaa kolkaasuu wuxuu yidhi waa markii ugu horraysay ee taariikhda ay soo marto yani golden opportunity ayna soo marta buu yidhi fursad dahabiya ayna soo marta buu yidhi marka bibalku wuxuuna leeyahay jisusna leeyahay buu yidhi meeshii hal kiilo cunto aad geyso hal bibal gee hal kiilo cunto meeshaad geydo hal bibal si wuxuu yidhi waxaan aad u jeedhoon askar iyo ciidan meesha tegayana kulligood facilities waxay u yihiin ay facilitate garaynayaan buu yidhi bibalkay wadeen word of god bay u- u- u dadaalayaan buu yidhi luqadii marka diintii sidaas ahay waddamada la keenay catholic iyo protestanti iyo jinni iyo cifriid iyo Jeho- yehova witness iyo maanta ma arkaysaa qurun oo dhan iyo yahuud iyo aqsaamteedii mid walbaaba sinagoga iyo kiniisadda iyo kulligooday dadkii u- gacanta u soo galeen ilmahoona waa loo geeyey dadkii waaweynana waa loo geeyey marka ma arki doontid diin isku mid ahay haystaan dambeeto way kuu dhammaatee ogow marka iyadana maa fahamtataa adna diin midahoo dambeeto ay haystaan way kuu dhammaatee ogow madhab shaafici haystaan iyo midna iyo tororogtaasi ma jirto diin damboo midahay haystaan way kuu dhammaatay hundred percent ayay muslim yihiin hal diinaha ka jirta way kuu dhammaatee ogow taa iyadana saddex si xamaaska loo dilo wadaninimada iyo caadaadka iyo taqaaliidda loo dilo qadiyaddii ahayd ee dadkaas soo galay waddamada ay soo galeen mid walba wuxuu qaadanayaa caadaadka iyo taqaaliidda iyo meesha wax looga dhaqmayo iyo festivaleska ayuu ku dhaqmayaa beertiisa birthday iyo kulli wixii o dhan waa lagu dabaqayaa maalintii dhalashada iyo kulli ilmihii iyo faysadii waddankaasuu la qabsanaya acyaaddoodii iyo kulli waxay isu beddeshay taasay isu beddeshay iyadana ogow afar soomaali waa hal jinsiya oo isdhalay waxaa lagu beddelay hablihii aynu keennoo yaryaraa halka aynu keennay iyo inamadii aynu halkan keennay hablihiina waxay raaceen inamo gaala ah wiilashiina waxay raaceen hablo gaalahay raaceen waxaa soo baxay barax aanan sal iyo raad meelu ku leeyahay la garanaynin luqa uu ku hadlayana aan la garanaynin oo makhluuq ahoo khariban ayaa soo baxaya ogow marka iyagaa isdhalo waa hal jinsi ah oo xamaasad dhulkii u haaya dambe ma arkay sidoo ilmaha maanta adigu aad haysaahi ee waddankan ku koraya adigu waddankii isku si uma uma uguma haanyoonaysana ogaada haddaba taa ilmuhu waddankaanay doonayaan mana bixin kartid awoodna uma lihid adigu waddankii baad doonaysaa waayo waad ku soo kortoo diintiisii iyo dhaqankiisii iyo ummaddiisii aa kuu muuqanaysa isaga waxaa u muuqanaysa inuu member ka yahay communitygan aad iminka dhex keentay antii qadiyadeed ee aanu marka ay gaaladu ay ka doodayeen ee ummadda soomaaliyeed waa isku luqo waana isku diin waana isku caadaad waana isku hal neyshinay ka yimaadeen halkaasay ku baaba'day ogow ma ku daaya halkaa inta kalayto horaan kuugu sheegay gadaal baynu u dhigi doonaa intaas ayaan galabta ku kaaftoomaya wabilaahi towfiiq wa sala allahu calaa sayidina moxamed
jasaaka allahu khayran sheekh maxamed rashaad su-aalo dhowra ayaa halkan yaal laakiin waxaan moodaa waktigii inaan mar hore ku talax tagnay maarata waktigii cashada ayaana la joogaa marka laba su-aalood baan ka gaarsiinaya o aan u arko inay muhiim yihiin midda koowaad waxa weeye nin baa wuxuu leeyahay magaalada magaalo aan deganahay waxaa jira masaajid ku yaalla marka masaajidkaa dadka dad baa maamulo kale dadkaasu marka la gaaro bisha shanaad labaatankeeda ilaa bisha sideedaad labaatankeeda cishaha ma tukadaan waxayna ku andacoonayaan inaan qoraxdu dhicin cishaha waxaa loo baahanya inuu mugdi noqdo si loo tukado waa qallaynaynaa maxaad ka leedahay arrintaas
wax diinaho ay haystaan kuwaasi ma jirto kuwaasi waa in lala dagaalamo ayay isaahilaan ayna xaq u leeyihiin waajibna u leeyihiin haddii qofka uu ku nool yahay meel aanan qoraxdu ka dhicin xataa shanta salaadood waa in loo qadaraa mid walba wakhtigeedii loo qadara weeyaan salaad la cafiyey oo dadka laga cafiyey ma jirto inta uu qofku nool yahay caqligiisuna uu joogo marka ruuxii taa ku andacooday waa ruux jaahil ah aan waxbana kala ogayn ama waa firqa daalla oo mudilla ah marka waa in laga digtoonaadaa aanan lagu nadaysanin qofkaa muslimka ahi marka meesha uu ku nool yahay haddaan qoraxdu ka dhicinin ammaana isbeddelaynin hamiinkii maalintii ay iska si iska tahay waa inuu salaadihii tukadaa wakhtigana uu xadidaa wakhtiga uu xadidayana culimmadu waxay ku qaydeen inuu samaysto wakhtiga magaalada ugu dhow oo wakhtigu iska beddelo inuu qaato oo uu ku jaangooyo arrintaa iyada wallahu aclam
su-aasha kale waxay ku saabsan tahay genetics nin baa wuxuu leeyahay xaas baan qabaa carruur bay ii dhashay carruurtii ii dhashay iyo anigu kala dhiig baan nahay kala dhiig baan nahay waa fahmaysaan malayna shaki baa iga galay carruurtaydii xaaskaygiina waa tuhmay maxaan sameeya arrintaas see u xalliyaa
qofkaasi waxa weeyaan xaquma la inuu ka hadlo qadiyadda ayada ah yaqiinna shaki loogama tago yacni shay yaqiina ayaa jiro waa ahalkiisii weeye inuu ahalkiisii marka ama hinaas ama shaydaan ou hawas u aqriyo xaquma ou lahan qofkaasi marka waxa weeyaan shardina maaha dhiiggu inuu isku yimaado shardi maaha waayo wounan garanayn qofkaasi fasaa'ilka dhiigga marka la samaynayo ama janata kale loo noqdo shardi maaha boqol kiiba boqol inay ilmuhu asaga ku dhiig noqdaan ilmuhu hooyadiis bay ku dhiiq noqon karayaan waxay ku dhiiq noqon karayaan awowgii ama aabbihii xaggiisa ka yimid ama hooyadii xaggeeda ka yimid shardi maaha fasiilatu dame inay asaga raacdahay shardi maaha si kale oo loo kontaroolo ayay leedahay waxay leedahay in la sameeyo wax la yidhaahdo brotein biosynthesis system in lagu sameeyo ay u baahan yihiin jal in loo sameeyo u baahan yihiin jalka la samaynayna waxa weeye dhiiggaa inta la qaado in lagu sameeyo wax la yidhaahdo electropheresis in lagu sameeyo u baahan yihiin electropheresiskuna markaas waxay soo saarayaan qofka dafradiisii xaqiiqiga ahayd meesha ay ka timid markii la isla rangareeyo asaga iyo ilmihiisa markii la isla rangareeyo marka qofkaas wuxuu u baahan yahay in lagu sameeyo jail permiation iyo electropheresis in lagu sameeyo dhiiggiisa ayuu u baahan yahay ama itihaamkiisa xaaskiisa uu ku itihaamay fa hada baatilun hadduu xaaskiisa itihaamo si calana u itihaamana waa la karbaashaya haddaanu markhaati la imaanin
jasaaka allahu khayran intaasaan ku joojinaynaa haddana waktiga cashada wey waxaan doonayaa inaan raaciyo hal ogeysiisoo wax yar wax yar wax yar hal dulqaata kelmad oo yar wax yar dulqaata bandiga aan ka joogsaday waxa weeyaan bandigii ku saabsanaa qabyaaladda sidana la kugu adeegtay iyo nimankan maanta ordayaahi nimanka maanta ordaya ee geeska africa ordayaahi meesha ay ka soo galeen kayskan iyo xagga ay ka socdaan mawduucii ku saabsanaa way mawduucan ka istaagay nimanka cilmaaniyiinta la yidhaahdo meesha ay ka soo galeen kayskan iyo cidda wadata weeye waxa aanan weli sheeginin marka wakhtigii ugu baahna waana mawduucaan u arkayo qadiyadda geeska africa muhiimkeeda in la tilmaamo u baahan arrinta ayadaa wakhtigii kale toon fursad u hel ayaan ka hadli doonaa sidaa lala socdo yaanan lagu dagmin meeshaan istaagay lixdii bandiyon waday laba ka mida ayaan sheegay iminka intii kaleetu way dhiman yihiin wallahu aclam